ee aayadda sagaal iyo kontonaad wuxuuna ku yahay suuratulacraaf wuxuuna ku joogaa insha allahu tacaala aayadda afar iyo siddeetanaad ee isla suuradda laqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru laqad arsalnaa waan dirnay nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qoladii ayaan u dirnay faqaala nuux wuxuu yidhi yaa qowmi qoladaydiiyay ucbudu llaha alla caabuda maa lakum idinma sugna min ilaahin wax ilaaha ilaaha oo hayruhu asaga aan ahayn innii aniga akhaafu waan baqayaa calaykum dushiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkii ayaan idinkaga baqi yowmka oo cadiimin weyn qaala almala'u qoladii madaxda ahayd waxay yidhaahdeen min qowmihi nuux qoladiisa xaal ay ka mid yihiin innaa annaga lanaraaka waxaan kugu aragnaa nuuxow fii dalaalin baadinimo mid dhexdeeda mid ku sugan baadinimada oo mubiinin cad qaala nabiyullaahi nuux wuxuu yidhi yaa qowmi qoladaydiyay laysa ma aha bii aniga mid ay igu sugan tahay dalaalatun baadinnimo walaakinii aniga rasuulun mid la diraan ahay min rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggii laga soo diray uballigukum waxaan idiinsoo gaarsiiyey risaalaati rabbii rabbigay risaaladiisii ayaan idiinsoo gaarsiinayaa wa ansaxu waan naseexaynayayo waan khayrmiirayaa lakum idinka waaclamuu waxaan ogahay min allaahi alla xaggii xaal uu ka ahaaday maa shay laa taclamuuna idinku aydaan ogeyn awa cajibtum ma waxaad la yaabteen an jaa'akum inuu idin yimid dikrun wacdi iyo waane inay idin timid wacdiga oo min rabbikum xagga rabbigiinna ka ahaaday calaa rajulin calaa lisaani rajulin nin carabkiina uu idinkugu yimi ninka oo minkum idinka idin ka mid ah liyundirakum inuu idin diga darteedana wacdiga uula yimid iyo walitataquu inaad is ilaalisaan iyo walacallakum in turxamuuna laydin naxariisto fakadabuuhu way beeniyeen faanjaynaa waan badbaadinay hun nuux ayaan badbaadinay iyo waladiina qoladii macahu nuux la socotay oo micii ahayd ayaan badbaadinay filfulki markabkii dhexdii ayaan ku badbaadinay wa agraqnaa waan qarqinay waan hafinay aladiina wixii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayadaha naga beeniyey innahum qoladaasi kaanuu waxay ahaayeen qowman qola qolada oo camiina indhabeelay oo xaqa arki waayey halkani ilaah wuxuu ka bilaabayaa subxaanahu wa tacaala qisas ambiyadiisa qaar ka mida uu ka qisoonayo wuxuu noo soo sheegay oo suuradda bilowgeedii ilaa halkan aan ka soo gaaraynay rabbi uu caddaynayay suuradda maadaama maki ay tahay tawxiidka iyo caqiidada iyo taqriirinteeda iyo arrimahaasoo adillo caqliya uu keeno tawxiidka in la garabaro la caasigaroobaana waxyaabaha sababka u noqdaa ayuu rabbi caddeeyey ibliis nin la yidhaahdaa inuu sabab u yahay ibliiska iyo colaaddiisa meesha ay ka soo bilaabatay iyo sababka bini aadam uu u baadiyaynayo iyo arrinkaasoo rabbi uu nooga digayo subxaanahu wa tacaala ciddii ibliis xisbigii iyo qoladii noqotaana meel wanaagsan inuusan ku wadine cadaab ay ku hoyan doonaan ciddii diidaana meel fiican ay tegi doonaan arrinkaa ayuu rabbi noo sheegay nebiyullaahi maxamed noogu soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam ilaah wuxuu caddaynayaa nebiyullaahi moxamed ambiyadii la soo dirayuu la mid yahay arrinkan uu ka hadlayaana ambiyadii hore min nuux laga soo bilaabo ilaa ciise laga soo gaaro arrin ay isku waafaqsanaayeen ambiyadoo dhan oy ka midaysnaayeen ayuu ahaa aslu tawxiid caqiidada waxaa la yidhaahdaa ambiyada waa ka midaysnaayeen ambiyada waxay isku khilaafaan oo keli ah furuucu shariica waxaa la yidhaahdaa sharciga tashriica loo dejinaye muxuu ahaa waxyaabaha xibnaha laga sameeyo sida salaad ha la tukado ha la soomo zaka ha la bixiyo arrimaha inay isku khilaafaan wax dhici kara wey oo qaabkan haddeer annagu aan u soomayneyn u tukanaynoo sidaasi inay ka bedelaayeen ambiyadii hore wax dhacaya wey ama waxyaabaha ictiqaadka ahee qalbiga ku saabsan arrimahaasi ambiyadoo dhan ayaa ka midaysnaa ummadihii hore waxyaabihii ambiyada ay u keenayeenna arrinkaa ayuu ahaa sida nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ummad damba uu u keenay arrinkaasi inay ambiyada ka midaysnaayeen adilo lagu garanayuu rabbi raacinayaa ambiyadiisa qaar ka mida ayuuna ka qisoonayaa qaar si ishaabe ayuu oga qisoonay suuradda dhexdeeda yacnii qiso aad u fara badan oo dheer sida nabiyullaahi muuse calayhi wa calaa nabiyina salaatu wasalaam qisadiisoo suuradda inta u badan uu rabbi kaga hadli doono iyo qisas waxoogaa ishaaraad ahoo aadaan u sii dheereen nebiyullaahi muuse ambiyada ka sokaysaa qisooyinka uu ka qisoonaya rabbi aad uma faahfaahsana keli a wuxuu rabbi tusinayaa ambiyadaa towxiid ummadaha inay u keeneen towxiidka ciddii diidayna la halaagay ciddii towxiidka qaadatay ee nabiga loo soo diray raacdayna nabigii iyo ciddii raacday bay inla badbaadiyey adduunyo lagu badbaadiyey aakharana janno ay ku hoyanayaan arrimaha ayuu rabbi tusinayaa subxaanahu wa tacaala rasuul ilaah uu soo diray kii u horreeyey ayuu qisada rabbi ka bilaabay nebiyullaahi nuux weeye waana abulbashari athaani bani aadamka aabbahoodii labaad weeye sida nebiyullaahi ee aadam bani aadam oo dhan ay ugu abtirsanayaano ay ugu hoyanayaan ayaa nebiyullaahi nuuxna loogu wada hoyanaya oo waxaan jirin cid nabi nuux ka dambaysay ee bini aadamah ee nebi nuux inta ay garab marto aadam si toosay ugu abtirsanay ma jirto dhammaan nuux bay marayaan waayo doonidii marka laga saaray oo doonadii ay fuuleen nebiyullaahi nuux iyo dad la socday dadkii la socday ee doonida fuulay isaga muusan wada dhalin qaar isaga uusan dhalina ku jiray mu'miniinna ahaa laakiin way cirib go'ayn ma ayan tarmin cidda tarantay nebiyullaahi nuux oo keli ayuu ahaa wajacalnaa duriyatahu hum ulbaaqiin buu ilaah leeyahay carruurta nebiyullaahi nuux ayaa waxaan ka dhignay kuwa baaqi noqonaya ilaa qiyaami saaca nabigaasoo rasuul la soo diray kii u horreeyey ayuu rabbi qisadiisoo gaaban ka bilaabay qoladiisaa loo soo diray wuxuu u keenay towxiid oo wuxuu ku yidhi ucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayru ambiyada rabbi uu ka qisoonayo dhammaan hadalkaa way iska waafaqsan yihiin lafdigaa ha ku hadleen ama lafdi u dhow oo ka bedelan ha ku hadleen way iska waafaqsan yihiin ucbudullaha war alla caabuda ilaah in la caabudaana towxiid ayaa u horeeya ilaah in la waxido waaxidnimo loo ogolaado waaxidnimadaasi daatadii sifaadkii cibaadaadkii iyo ilaahnimadiisa alla lagu waxido keligiina la caabudo arrinkaa ayuu kula teliyey waa arrinkii loo soo dhiibay weliba wuxuu u sheegay sababka alla caabuda aan idin leeyahay maa lakum min ilaahin hayruhu dee ilaah kala idan lahayn khalqigiinna iyo abuuritaankiinni allah khaas u lahaayo allah idin abuuray maamuliddiinnana allah idin maamula milki ahaan haddii la eegana allah idin leh ee ilaah kale ma helaysaan mar hadday arrinku sidaa uu yahay dee keligii inaad caabudaan wey hadalkaa wanaagsan nabiyullaahi nuux qoladii haddii uu keenay cid caasi garaysan dee wax walbaa laga filaya hadal la isugu jawaabo kii ugu xumaa ayay ugu jawaabeen waxay yidhahdeen nuuxow waaba baadiyaysan tahay adiga waa lugo-an tahay innaa lanaraaka fii dalaalin mubiin baadinima weliba baadinimadaas cid walba ay u caddahay xataa carruurta ay garanay inaad baadiyaysan tahay ayaad baadiyaysan tahay oo waaya maxaan ku baadiyaysanahay hal ilaah ha la caabudo oo adduunyadan inta la eeg faro cir iyo dhul iyo waxa dhex yaallo hal ilaah baa iska leh keligii ayaa maamulaya keligii unbaana cibaadada iska lehoo loo gooni yeelayaa arrinkaasi nin waala ninaan nin baadiyaysan ninaan ahayn kuma hadlayo waxaasi kula hadlin nebiyullaahi nuuxuu xaq ku taagnaa xaq inuu ku taagnaana ay u caddeyd ma uusan dhihin idinkaa baadiyaysan mufsidiin baad tihiin baraka ma lihidin ee wuxuu ugu jawaabay hadal talatuf uu ku jiro soo dhoweyn sababkana waxa weeyaan maadaama ummadda loo soo diray nebiyullaahi nuux warka iga sheeg iga gee un kama ahayne nasiixo iyo waxay ka ahay dadkani inuu badbaadiyo baadinimada ay ku jiraan oo jahli uu sababayo ibliis madax uu u yahay arrinkaasi inuu ka soo dhiciyo qoladani allahooda ku xidho waddo kastuu u mari karana arrinkaa uu maro ayuu diyaar u ahaa wuxuu ku yidhi warnimo yahownimo baadiyeysni wax baadinimo igu sugan lama arko rasuul baan ahay ilaah ayaa diintan iisoo dhiibay iyo towxiidkani hee diin in la isu soo dhiibo oo weliba shaksi bani aadam oo idinka mid ee loo soo dhiibo xaqana uu idiin sheego arrinkaa wax lala yaabo ma ahaba kaasaad la yaabaysaan waa beeniyey warkiisa dhegna bilig uma ayan siinin ilaah subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi nuux iyo wixii mu'miniin ahaa iyo dee khalqigii kale in bani aadamba ahayn rabbi qaar ka mida ayuu badbaadiyey mu'miniin waa wada u wada badbaadiyey khalqigii kalena qaar ayuu badbaadiyey oo calla wixii intaa ka soo harayna wuu halaagay rabbi oo biyuu ku qardiyey arrinkaa ayuu rabbi noo caddaynaya laqad arsalnaa wallaahi baan ku dhaartay laqad arsalnaa waan dirnay nuuxa nabiyullaahi nuux waxaan u dirnay ilaa qowmihi qoladiisii ayaan u dirnay fa qaala wuxuu yidhi nuux yaa qowmi qoladaydii ay icbudullaaha alla caabuda maa lakum idinma sugna min ilaahin wax ilaaha ilaaha oo hayruhu asaga aan ahayn innii aniga akhaafu wan baqayaa calaykum dushiinna waxaan idinkaga baqi cadaaba yowmin maalin cadaabkii yoomka oo cadiimin aad u weyn dhibaatadiisa ay daran tahay qaala almala'u mala waxaa la yidhaahdaa horta lafdiga mala aslu lugaha waa buuxitaan haadaa mali'un kani wuu buuxaa macnaheeda waxa weeyaan shayga marka la buuxiyo yaa mala la yidhaahdaa haddeer waxaa loo jeedaa meesha la joogo dadka ay indhaha qabanayaan dadkaa meesha uay joogaana ugu sarreeyaa mala loo yaqaan waana laba qola labadaa qola waa madaxda iyo tujarada qolada madaxda ah iyo qolada maalqabeynkae labadaasaa mala la yidhaahdaa waxaana mala loogu bixiyey laba arrimood mid un indhaha iyo qalbigay heybe ka buuxinayaanoo waa dad laga heybaysanayo la ikraamayo la sharfayo iyo ma ahee dadka waxa ay u baahan yihiin ay ka buuxaan ayagu wax badanoo loo baahan yahay ee dadku ay u wada baahan yihiin ayay haystaan oo ay ka buuxaan labadaa arrimood mid unbaa loogu bixiyey labadaa qolaana mala loo jeedaa sideedana ambiye marka la soo diro cidda la dagaalanta ee ambiyada warkeeda diidaa mala baa u horreeya waa labadaa qole maalqabeen iyo qolada madaxda ah waxaana keenayaa labadaa qola laba arrimood ayay ilaalinayaan labadaa arrimood arrinka hore waxa weeye kow waxaa la yaqaanaa labadaa qola dad baa ku xiran oo ninka hadduu madax yahayna dee dad buu madax u yahay oo taabicu aho usa cabatumaya hadduu maalqabeen yahayna qaar ayaa ku xiran oo dee wax ka raadsanaya walow shilbayayan keelin hadday doonaane dadkaa ku xiran inay ka kala tagaan way diidayaan oo way ka dagaalamayaan taa waa mid arrin labaad way ka dagaalamayaan waxa weeye qolo walba nicmada ay haystaan in loo soo jeeday la tahay hee ninkaan madaxda e wuxuu isleeyahay ninkaan rasuulnimo iyo diin haddaad u ogolaato hee dadka asagaay raacayaan cid danboo madax kaa dhiganay la heli maayo madaxtinimadaada meesha ku baabi'i ninkan maalqabeynkana wuxuu isleeyahay hee ninkan nabinimadaba sheeganaya waxoogaaga u soo jeedaa oo hadhow waa kuu faataxeeya waxoogaa isib uu soo wadaayo ka dagaalan marka labadaa arrimood oy ilaalinayaan darteeda iyay qolada madaxda ah iyo qolada maalqabeenkaa xaqa oo la dagaalamaan qadiiman ambiyadii hore sidaa ayay ahaayeen nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii la dagaalamina dadkaasay u badnaayeen ni ruux kastoo daaci ana cidda ka hor imaataa labadaa qolay u badan yihiin marka mala waxaan arki doonnaa qisaambiyo ambiyadan rabbi ka qisoonayo dhammaan wax beeniya waxaa ugu horraynayaa mala ah oo labadaa qolo ah qaala waxay yidhi qaala almala'u qoladii madaxda ahayd waxay yidhaahdeen oo madaxtinimay madax ku yihiin ama maalqabeennimay madax ku yihiin min qowmihi nuux qoladii xaal ay ka mid yihiin waxay yidhaahdeen innaa annaga lanaraaka waa ku aragnaa nuuxow fii dalaalin baadinimo caqli xumay u jeedaan caqli xumo mid ku sugan xaal aad tahay caqli xumada oo mubiinin cid walba u cadoo la iska garanayo qaala nuuxu wuxuu yidhi yaa qowmi qoladaydii laysa ma aha bii aniga miduu igu sugan yahay dalaalatun baadinimo walaakinii aniga rasuulun rasuul baan ahay mid la soo diraan ahay min rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggii laga soo diray ubaligukum waan idiin soo gaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay risaaladii iyo diintii ayaan idiin soo gaarsiini wa ansaxu weliba risaale gaarsiin kelima ahay nasiixa iyo kheer la doonid ayaan idiin gaarsiina wa ansaxu waa naseexayni waan khayr miiri lakum nusxiga asluqaha waxaa la yidhahdaa khaaliska shayga khaaska aan waxba lagu darin shayga wax kale aan lagu qasinay asalkiisii oo keli ah kaasaa waxaa la yidhaahdaa khaalis min bayni faratin wa damin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin ayaa aayad qur'aan ah caanuu rabbi ka hadlayay subxaanahu wa tacaala nusqiikum mimaa fii butuunihi min bayni faratin wa damin uus iyo dhiig dhexdooda waxaan idinka waraabinaay oon idinkaga soo saarnaa labanan caala khaalisan uus uusan ku jirin dhiigna uusan ku jirin caananimadooda khaalis ay tahay wax ku jiraa uusan jirin marka minbdee muxuu ahaa khaaliska iyo nasiixana waa isku bacna dhow yihiin waa shayga aan waxba kale lagu darin oo macnaha waxa weeyaan kheerkan aan idiin wadaa kheernimadaasaan idinla doonayaa wax kaloo danoon kale yahay lama arko sidaa ayuu u jeedaa wa ansaxu waa naseexayni lakum idinka waaclamuu waxaan ogahay min allaahi alla xaggii xaal uu ka ahaaday maa shay laa taclamuuna aydan ogeyn idinku juhalaa tihiin aniguna waxay baa igu soo degaya caalim baan ahay cilmi xagga rabbi iga yimid oo idinku aydan war ka haynin ayaan hayaa marka inay raacdaana munaasiba sideedana meel haddii la wada joogo ninka caalimka waa inuu taliyaa ninka caalimka aan ahaynna waa in loo taliyaayo la horkacaa ambiyadana waxa ay ku talinayaan taa wey wacajibtum miyaad la yaabteen an jaa'akum inuu idin yimid dikrun wacdi iyo waano wax u sheegid inay idin timid min rabbikum xagga rabbigiinnana uu idinkaga yimid calaa rajulin calaa lisaani rajulin nin carabkiina uu ku yimid rajulka oo minkum idinka idinka mid ah liyundirakum inuu idin diga darteedana ugu yimid iyo walitattaquu inaad cabsataan iyo walacallakum inaad tur walacallakum in turxamuuna la idin naxariisto darteeda idinkugu timid taa miyaad la yaabteen fakadabuu way beeniyeen qoladii hun nuux bay beeniyeen faanjaynaahu nuux waan badbaadinay iyo waladiina qoladii macahu nuux la socotay ayaan badbaadinay filfulki markabka ayaan ku badbaadinay bani aadam haddii ay ahaayeenna mu'miniin ayaa lagu badbaadiyey hayru bani aadamna rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku badbaadiyey doonta jinsi walba lab iyo dhidig ayaa laga qaaday wa agraqnaa waan qarqinay aladiina qoladii kadabuu beeniyey biaayaatina aayadahanaga beeniyey waan qarqinay innahum qoladaa kaanuu waxay ahaayeen qowman qolay ahaayeen qolada oo camiina indhabeelay xaqay arki waayeen oy ka indhabeeleen in la halaagay munaasib ku noqdeen wa ilaa caadin wa arsalnaa waxaan u dirnay ilaa caadin reer caad waxaan u dirnay akhaahum walaalkooda ayaan u dirnay huudan huud ayaan u dirnay qaala huud wuxuu yidhi yaa qowmi qoladaydii ay ucbudu llaha alla caabuda maa lakum idinma sugna min ilaahin wax ilaaha ilaaha oo gayruhu asaga aan ahayn afalaa tattaquuna maydan is-ilaalinaynin niman yahowni qaala almala'u qoladii madaxda ahayd waxay yidhaahdeen alladiina mala'ii kafaruu gaaloobay min qowmihi huud qoladii xaal ay ka mid yihiin innaa annagu lanaraaka huudo waan ku aragnaa fii safaahatin caqlixumo inaad ku sugan tahay wa innaa annaga lanadunnuka waxaan kuu malaynaynaba min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inaad ka mid tahay qaala nabiyullaahi huud wuxuu yidhi yaa qowmi qoladaydiyay laysa ma aha bii aniga miduu igu sugan yahay safaahatun caqli xumo walaakinnii aniga rasuulun rasuul baan ahay rasuulka oo min rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigood xaggii xaggii ka yimi uballiqukum waxaan idin gaarsiiyey risaalaati rabbi rabbigay risaaladiisaan idinsoo gaarsiinayaa wa anaa aniguna naasixun mid naseexaynayaan ahay lakum idinka idin naseexaynaya amiinun naseexadiina loo aaminay awa cajibtum waxaad la yaabteen an jaa'akum inuu idin yimid dikrun wacdi inuu idin yimid min rabbikum xagga rabbigiinna idinkaga yimid calaa rajulin calaa lisaani rajulin nin carabkiina ku yimid rajulka oo minkum idinka idinka mida liyundirakum inuu idin diga darteedana ugu yimid wadkuruu xusuusta nima yahowni id waktigii jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa bedelay min bacdi nuuxin reer min bacdi qowmi nuuxin nebiyullaahi nuux qoladiisa gadaashooda bedelay wazaadakum rabbi wuxuu idin ziyaadiyey fi lkhalqi abuuritaanka iyo xoogga wuxuu idin ziyaadiyey basdatan fitsanaan iyo xoog fadkuruu xusuusta aalaa allahi nicmada alla xusuusta lacallakum in tuflixuuna aad liibaantaan darteeda u xusuusta qisadii labaad weeyaanoo ilaah wuxuu ka warramayaa reer caad niman la yidhaahdo caadul uulaana waa loo yaqaanaayoo caadkii hore wey caadu thaaniya reer thamuud ayaa loo yaqaanaa qisadaa soo socotaa qoladaa reer caad waxay caan ku ahaayeene lagu yaqaanee niman aad u xoog badan ayay ahayen niman dhaadheer waaweyn aad u xoog badan isla markaana cimri dheer oo ilaah wuxuu siiyey cimri dheer oo ilaah saddex boqol oo sano iyo ka badan la noolaanayo xooggaa rabbi uu siiyey darteeda diin markii loo sheegay waa kuwii yidhi man ashaddu minna quwa cidda naga xoog badan oo na halaagi xaggee ka timid annagaaba wax naga xoog badanba ma jiro allihii abuuray xataa ma xusuusna qole xooggaa rabbi uu siiyey ahaayeen nebiyullaahi huud waddadii nebiyullaahi nuux ayuu u maray oo u sheegay una keenay qoladii reer cad wuxuu u sheegay ilaah inay caabudaan inay laazim ku tahay sabab kale uu yahay ilaah kaloo ay leeyihiin baaban jirin mar haddii ilaah kale ayan lahayn keligii inay caabudaan arrinka laga doonaye waajibka ah weeye taqwana ay ku daraan oo ay is ilaaliyaan xumaan oo dhan ay iska ilaaliyaan diintaa hadduu u sheegay qoladii dee caasinimada ku soo degdegi jiray ayaa markiiba jawaabay oo qoladii mala ahayd weeyaanoo waxay yidhaahdeen waa ninkaadan huudow caadiba ma tihid horta awalan waxaan kugu aragnaa nin fududoo caqli fududoo caqligiisaba uusan fiicnayn inaad tahay waayahay maca daalika beenaale inaad tahayna waa ku malaynay laba arrimood bay isku darayaan waad fududdahay oo nin caqligiisa lagu kalsoonaan kara matiid oo caqli ahaan baad u liidata taa waa bushi ay soo jeediyeen bushi labaad iyo dacni labaad ay soo jeediyeen waxa weeyaan beenaale inaad tahay ayaan kuu malaynay laba wasfi oo ayagu ay ku sifaysan yihiin nabiyullaahi huudna uu beri ka yahay ku sifeeya nebi huud labadaba ayagaa ku sifaysan ayagaa caqli liita ayagaana beenaalooyina labadii sifo ayagu ay ku sifaysnayeen ay rasuulka ku sifeeyeen markaasaa wuxuu ku yidhi sida nuux u jawaabo kale ugu jawaabay wuxuu yidhi niman yahowni qoladaydiyay wax safiihnimo igu asmi rasuul baan ahay arrinkan been inuu yahay aad u haysataan caqli xumo iyo fudeed aad u haysataan waa risaalo rabbi risaalada rabbi baana idiin soo gaarsiiyey weliba nasiixaan ku darayaayo waa idiin naseexaynayaa inaad la yaabtaanna meesha kuma jirto oo dee rasul la dee rasuul la diraaba huud uga horaynin rasuul baa ayaa ka horrayso nuux baaba ka mid ahaa waxaa kalood xusuusataan nicmooyinka rabbi uu idin galay faraha badan waxaa ka mid ah reer nuux ah waa la halaagay idinkaa ka dambeeyey reer nuux in la halaaga waxaa keenay caasinimada nabiyullaahi nuux warkiisa ay diideen oy ku caasigaroobeen dee anigu warkayga haddii aad diidaan waa laidin halaagaya arrinkaa xusuusta nicmadaa la idin galaye reer reer nuux gadaashooda dhulkii aad camirteen ee degteen isla markaana abuuritaanka rabbi wuu idiin ziyaadiyey oo dad xoog badan cumri dhaadheer fidsan ayuu idinka dhigay arrimaha xusuusta nicmooyinka rabbiye faraha badan xusuusta arrinka ayuu ku waariyey jawaab xun bay ka bixin doonaan wa ilaa caadin jaara majruurka wuxuu ku cadfan yahay ilaa qowmihi akhaahumna wuxuu ku cadfan yahay nuuxan macnaheeda waxa weeyaan arsalnaa ayay labadeedi labadeedi macmuul ayay ku kala cadfan yihiin oo laqad arsalnaa nuuxan waxaa ku cadfan akhaahum ilaa qowmihiina waxaa ku cadfan ilaa caadin alcadfu calaa macmuulay caamilin waaxidin bicaatifin waaxidin jaa'izun biitifaaqi nuxaat waxa la yidhahdo wey wa ilaa caadin wa arsalnaa waxaan u dirnay ilaa caadin reer caad waxaan u dirnay akhaahum walaalkooda ayaan u dirnay huudan huud ayaan u dirnay ka bedel ama ku bayaani qaala huud wuxuu yidhi yaa qowmi qoladaydiyay ucbudu llaha alla waxida oo caabuda maa lakum idina sugna min ilaahin wax ilaaha ilaaha oo hayruhu alla aan ahayn afalaa tattaquuna war miyaydan is ilaalinayno xumaanta rabbi iyo caasinimadaydan iska ilaalinaynin qaala almala'u qoladii madaxda ahayd waxay yidhaahdeen ashraaftii waxay yidhaahdeen aladiina mala'ii kafaruu gaaloobay min qowmihi huud qoladii xaal ay ka mid yihiin innaa annaga lanaraaka hudow waan ku aragnaa fii safaahatin caqli xumo dhexdeeda inaad ku sugan tahay wa innaa annaga lanadunnuka waxaan kuu malaynaynaa min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inaad ka mid tahayna waan kuu malaynay qaala huud wuxuu yidhi yaa qowmi qoladaydiiay laysa ma aha bi aniga mid ay igu sugan tahay safaahatun caqli xumo walaakinnii aniga rasuulun rasuul baan ahay mid la soo diray min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda xaggii laga soo diray ubaligukum waxaan idiinsoo gaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay risaaladiisaan idiin soo gaarsiinaya wa anaa aniguna lakum idinkaa naasixun mid kheyrmiirayaan ahay amiinun weliba loo aaminay risaaladoo wax khayaano aan samaynaynin awa cajibtuma waxaad la yaabteen an jaa'akum inuu idin yimid dikrun diinin ay idiin timid iyo wacdi min rabbikum xagga rabbigii inuu idinkaga yimid calaa rajulin calaa lisaani rajulin nin carabkiina uu idinkugu yimid rajulka oo minkum idinka idinka mid ah liyundirakum inuu idin dhiga darteedana wacdigaa u yimid oo wadkuruu xusuusta id waktigii jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa bedelay min bacdi qowmi nuuxin nabiyullaahi nuux qoladiisa gadaashooda bedelay wazaadakum alla wuxuu idin ziyaadiyey fi lkhalqi abuurka dhexdii basdatan xoog iyo fidsanaan ayuu idin ziyaadiyey dhaadheeri iyo xoog badni fadkuruu xusuusta aalaa allaahi nicmooyinka alla xusuusta lacallakum in tuflixuuna aada liibaantaan darteeda u xusuusta qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa hudow ma miyaad noola timid linacbud allaha alle inaan caabudno waxdahu xal uu keligii yahay oo wanadala aan ka tagno maa wixii kaana ay ahaayeen yacbudu kuwa caabudayay aabaa'una aabbayaashannadii faatinaa noo keen bimaa waxaa tacidunaa aad noogu goodini in kunta wa haddii aad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegayo qaala huud wuxuu yidhi qad waqaca wuu sugnaaday wuu waajibay calaykum dushiinna ayuu ku waajibay min rabbikum xagga rabbigiinna ayuu ka waajibay rijsun cadaab iyo wa qadabun caraba atujaadiluunanii ma waxaad igula murmaysaan fii asmaa'in magacyaalo oo samaytumuuhaa idinku aad magacowdeen idinka iyo antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiinna magacyada oo maa nazala allaahu alla uusan u dejinin bihaa bicibaadatiha ilaah in laga dhigtaa min suldaanin wax daliila fantadiruu suga innii aniguna macakum miciinna min almuntadiriina kuwa sugaya ayaan ka mid ahaye faanjaynaahu huud waan badbaadinay iyo waladiina qoladii macahu huud la socotay ee mu'miniinta ahayd biraxmatin bisababi raxmatin naxariis sababkeeda ayaan ku badbaadinoo minaa xagga naga ka ahaatay wa qadacnaa waxaan goynay daabira aladiina qoladii ciribtooda kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayadaha naga beeniyey ciribtooda ayaan goynay wamaa kaanuu maba ayan ahayn mu'miniina kuwa rumaynaya oo mu'miniin noqonaya ma ayan ahayn ilah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi huud sidaa wanaagga badan qoladaa haddii uu ula hadlay diinna usoo gaarsiiyey jawaabtii ay bixiyeen ayaa waxay noqotay inay yidhaahdeen huudow haddama waxaad ku talinaysaa ilaah keli inaan caabudno taasaa kula quman wax alla wixii aabbayaal iyo odayaal laga soo gaaray ee la caabudayey la baryayeyna bannaanka aan ku xorno iska garab madhnayn hal ilaah keli aan barinno ma taasaa iyagaa kula qumanood ku talin hays suuratu huud waxaan ugu tegi doonnaa insha allahu tacaala inay yidhaahdeen ugu goodiyeeno in naquulu ilactaraaka bacdu aalihatinaa bisu caqligaada ma ficno aalihadaa ku habaartay adigay yidhaahdeen caadi ma tihid in naquulu ilactaraaka waxa ku asiibay oo keli a bacdu aalihatinaa aalihadanada qaarkeedaa bisuu'in habaar iyo balaayo kugu asiibay ilaahyadii aad wax ka sheegaysaa ku habaartay oo taasaa waxay keeni inaad leexatay xaqii iyo waddadii lagu toosnaa iyo aabbayaal jidkoodii inaad ka leexato taasaa keentay yidhaahdeen waa yahay halkanna alla wuxuu noogu caddaynayaa in nabiyullahi huud ay ku yidhaahdeen marba haddii aad ku talini hal ilaah in la caabudo aalihadii kaloo dhanna bannaanka lagu tuuray aan la caabudayn danna aan laga yeelanin bal inayaan waxba tari karin la aamino cadaabaa ka imaanayaa soo malihid aalihadaa kale haddii la caabudo haa cadaabka hadda noo keen farta naga soo saar faatinaa bimaa taciduna war anaa cadaab idinku soo ridi weligii ma uusan dhihin ilaah baa idin cadaabi doona waa laidin halaagi buu u sheegay waa yahay ayaguna waxay si asagu wax cadaab u hayo kale waxay ku yidhaahdeen faatinaa bimaa tacud cadaabka aad noogu goodinin noo keen haddaad run sheegi rasuulnimada aad sheeganay hadday run tahay hal ilaah hal la caabudaa xaqe haddii ay run tahay waxaan caabudayna iyo baatilnimada aad ku sheegtay haddii ay run tahay cadaabka aad sheegi gacanta naga soo saarniyo sidaa ayay ku yidhaahdeen nabiyullaahi huud wuxuu yidhi walle cadaabka wuu idinku waajibay hee sidanba haddii aad ku socotaan oo qaadtumadiinni sidan ay tahay oo xaqii aad ka hortimaadeen shaki kuma jiro qad waqaca calaykum min rabbikum rijsun waqado caro iyo cadaab wada socdaa idinku waajibay laazim weeye waa idinku dhici bal caqli xumadiinna magacyo idinku aad bixiseen magacyadaasi wax musama ka hooseeyaa uusan jirin waayo geeday samaysteen oy qorteen ilaa aalihay ku sheegeen ilaahun lafdigan waa magac magacani yuu magac u yahay xaqiiqa ahaan wuxuu magac u ahaan lahaa cid cibaado ku habboon cid in la caabudo ku habboon oo cibaado yaa ku habboon cidda nafci iyo dur iska leh khalqigaa cidda iska leh cidda wax maamuli ciddaasaa cibaado ku habboon haddaba magacan ilaahood bixiseen oo ilaahun ah geedkanna aad ku magacowdeen waa magac cid lagu magacaabay ayan jirin maxaa dhacay hee ilaahun magac weeyaane magacani wuxuu magacu noqon lahaa cid cibaado ku habboon soo ma ahan cidaan cibaado ku habbooneen aad u bixisay ayaad u bixiseen waa magac khali ah waa magac wax ka hooseeya uusan jirin haddaba magacyaalo idinku aad baxsateenoo wax ka hooseeyaa uusan jirin miyaad igula murmaysaan oo allihii waaxidkaaad garab dhigaysaan oo aad leedihiin sida alle loo caabudo kabanaha loo caabudo nabiyullaahi huud wuxuu u sheegay qoladaasi in la halaagi doono wayna dhacday oo ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala reer caad waan halaagnay huud iyo mu'miniintiina waan badbaadinay in sidaa la yeelana waxaa keenay qoladaa wax iimaanoo ka soo socdaan jirin wamaa kaanuu mu'miniin haddiiba la daayo xataa mu'miniin ma ayan dhalin mu'miniinna kama soo soconin wax iimaanoo ka soo socday lama arko in la halaago unbay ku habboonaayeen warka qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tana ama waxaad noola timid linacbud allaha alle inaan caabudno waxdahu xaal uu keligii yahay ruuxa inbadaan hadduu baatil ku dhex jiro baatilkaa xaq ola ekaane xaqana baatil ayuu ola ekaane bal u fiirso nimankan ilaah keli hala caabudaa wax la yaabo wax aan lagu hadli karin ayay ka dhigayaan oo waxay leeyihiin oo haddama waxaad la timid hal ilaah la caabud qoryihii annagu aan samaysanay aabbayaalaan ka soo gaarnay caabudaynayna bannaanka halaba taasaad ku talin haysa caqli liitaad wadda sidaa ayay u jeedaan waxaana yeelayaa nimankani in badan ayaa waxay ku dhex jireen baatil mar haddii man jaalasa jaanasa wax la yidhahdaa jira ruuxa hadduu wax ku dhex jiro wixii buu lamid noqonayaa khalaas caadi buu arkay fircoon bal u fiirso qoluu lugooyey oo intaasoo sana ayuu ilaah isaga dhigayay o caabudayeen waagii dambe ilaahnima way u arkeen aa fircoon ilaah waxa kama sokeeyay yidhahdeen in la caabudona waa ku habboon yahay bal wuxuu u sheegay ilaah kaleba inuusan jirin keligiisaaba ilaah arrinkaasuu sheegay arrinkii bay qabatimeen maadaama in badan ay ku jireen maalinkii munaadarada nabiyullaahi muusa ay isugu yimaadeen waxay ku yidhaahdeen bicizati fircawna innaa la naxnu lghaalibuun fircoonaan ku dhaaranay weynidiisi fircoon ay ilaahnimo ugu dhaaranayaan maxaa keenaya dee in badan ayay baatilka ku dhex jireen fircoona wuxuu ola ekaadayba ilaahnimo nin wax qaban kare ilaahnimo u muuqdo xataa iyadoo ay muuqato ilaahnimadiisii inuu ka soo degay sheegashadii uu sheeganaya xataa ayaga la tashanaya warseen wax yeelaa buu leeyahay yaay waxay aaminsan yihiin ilaahnima iyo fircoon inuu wax qaban karo waxaana yeelayaa baatilkii inta badan ay ku dhex jireen qoladana sidii oo kale baatilkii inta badan ay ku dhex jireen darteeda waxay u arkayaan hal ilaah hal la caabudo arrin aan lagu hadli karinba qaaluu waxay yidhaahdeen ajiitanaba waxaad noola timi litacbudana linacbud allaha alle inaan caabudno waxdahu xaal uu keligii yahay oo wanadara aan ka tagno maa wixii kaana ay ahaayeen yacbudu kuba caabudaya aabaa'una aabbayaashanadii faatinaa noo keeniyohoni bimaa waxaa tacidunaa aad noogu goodini in kunta waa haddii aad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegayo qaala nuuxu wuxuu yidhi qad waqaca bimacnaa wajaba wuu sugnaadaiginana waxaa ka sugnaaday rijsun caro iyo waqadabun rijsun cadaab iyo waqadabun caro atujaadiluunanii ma waxaad igula murmaysaan fii asmaa'in fii cibaadati asmaa'in magacyaalo caabudidooda magacyaalaha oo samaytumuuha idinku ay magacaabateen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiin ma anzala allahu an lamu usan dejinin bihaa bicibaadatiha magacyadaa in la caabudo min suldaanin wax daliila ugu usan dejinin faintadiruu cadaabkiina suga nima yowni inii aniguna macakum xaalan idinka idinla joogaba min almuntadiriina kuba cadaabkiina sugayaan ka mid ahay iska sugahay cadaabu soo socdaaye faanjaynaahu dabeel ayaa lagu sii daayoo halaagtay sakharahaa calayhim sabca layaalin wa amaaniyata ayaamin xusuuma toddoba maalmood sabca layaalin toddoba habeen iyo lix maalmood oo sideed maalmood aan ujeeda isdabaraac oon maalin kala go-aan lahayn yuu ilaah dabeel ku sii daayay duufaan ah halkii ayaa lagu halaagay kaanahu macjaazu nakli khaawiya waa kan alla u ku sheegay faanjaynaahu qoladii waan badbaadi faanjaynaahu huud waan badbaadinay iyo waladiina qoladii macahu huud la socotay mu'miniinta ahayd biraxmatin bisababi raxmatin naxariis sababkeeda ayaan ku badbaadinay raxmada oo midnaa xagganaga ka ahaatay iimaanka aan waafajinay raxmad bay ahayd cadaab haddii uu yimid badbaadadii aan badbaadinayna raxmad bay ahayd waqadacnaa waxaan goynay daabira aladiina qoladii ciribtooda kadabuu biaayaatina aayadaha naga beeniyey xalla kama aana reebina ma caruurtooda aan helfaha u qaadnay wamaa kaanuu maba ayan ahayn mu'miniina kuwa rumayn lahaayoo mu'miniin noqon lahaa ma ayan ahayn wa ilaa hamuuda wa arsalnaa ilaa hamuuda reer hamuud waxaan u dirnay akhaahum walaalkooda saalixan saalix ayaan u dirnay qaala saalix wuxuu yidhi yaa qowmi qoladaydii ee ucbudu llaha alla caabuda maa lakum idinma sugna min ilaahin wax ilaaha ilaaha oo gayruhu asaga aan ahayn qad jaa'atkum waxaa idin timid bayinatun xujo cad ayaa min rabbikum xagga rabbigiina idinkaga timid xujadii waa tani haadihii tani naaqatullaahi hasha alla ah lakum idinka ayay idiin sugnaatay aayatan xalay calaamo tahay fadaruuhaa hashaa ka taga ta'kul waxay cuni fii ardillaahi dhulka allay wax ka cuniye walaa tabasuuhaa hasha ha ku taabanina bisuu'in wax xumaana oo faya'kudakum idin qabto cadaabun cadaabka oo aliimun aadu kulun wadkuruu xusuusta id waktiga jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa bedelay min bacdi caadin reer caad gadaashooda wabawa'akum alla wuu idin dejiyey fil ardi dhulkuu idin dejiyey tattakhiduuna xaalaad ka dhiganayseen min suhuulihaa meelaheeda jilicsan oo caadiga ah qusuunan sara dhaadheer wa tanxituuna waad ka qodanaysaan aljibaala buurahaad qodanaysaan buyuutan xaal ay guryayaala yihiin fadkuruu xusuusta alaa allahi nicmada alla xusuusta walaa tacthow ha fasahaadinina fil ardi dhulka ha fasahaadinina mufsidiina xalaatiin kuwa fasahaadinayo qaala almala'u qoladii madaxda ahayd waxay yidhaahdeen aladiina mala'ii istakbaruu iskibiriyey min qowmihi saalix qoladii xaal ay ka mid yihiin liladiina qole waxay u yidhaahdeen istudcifuu la liiday liman qole waxay u yidhaahdeen aamana rumeeyey oo minhum mustadcafiin ka mida ataclamuuna ma ogtihiin niman yahownii miyaad rumaysan tihiin anna saalixan saalix mursalun mid la diray inuu yahay min rabbihi xagga rabbigii laga soo diray qaaluu mustadcafiin waxay yidhaahdeen innaa annaga mu'minuuna kuwa rumeeye ayaa nahay bimaa wixii ursila saalix lala soo diray bihi maaga qaala aladiina qoladii waxay yidhaahdeen istakbaruu iskibriyey innaa annaga kaafiruuna waa ka gaalownay biladii kii aamantum aada rumayseen bihi maaga halkana qisadii afraad weeyaanoo ilaah uu subxaanahu watacaala nooga qisoonaya qisadii saddexaad reer hamuud iyo rasuulkii loo diray ee nebiyullaahi saalix nebi saalix haddii reer hamuud loo diray sida ambiyadii hore oo kale ayuu wuxuu u keenay tawxiid iyo diin ilaah caabudannimo yahownay allah cidaan ahayn oo ilaah idin ee laba arko keligii ayaa cibaado idinku leh cid kale inaad cibaado u leexisaanna gar maahe waa gardarro sidaa ayuu u sheegay waayahay nicamta allee faraha badanna wuu xusuusiyey nicamtaa uu xusuusiyey waxaa ka mid a reer caad rabbi inuu halaagay reer caad reer yaman bay ahaayeenoo yaman ayaa lagu halaagay qoladaa reer tamuudna reer xijaas bay ahaayeenoo madiinaa weliba waxay ka jireen dhanka shaam oo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waagii duulaan uu duulo kii ugu dambeeyey tabuukuu ahaa markuu tabuuka u sii socday meeshii lagu halaagay waa kii sii maray reer caad oo xijri meel la yidhahda halkaasaa lagu halaagay qoladaasi nicamtiina ee uu xusuusiyey nabiyullaahi saalix waxaa ka mid ah niman laftooda xoog badanoo waxay ahaayeen caaduthaaniya loo yaqaanaaye dhulka caadiga ahee siman gurya dhaadheer oo dabaqiyay ka dhisanayeen buuraha iyo meelaha buuraleydana buuraha laftooda ay guryo ka dhiganayeen oo ilaa haddeer sidii bay buurihii u qodan yihiin oo calaabaad ay u yihiin oo inta ay buurta qodaan buurta iyo qodideedaan waxbaba la ahayn niman aad u xoog badan bay ahaayeen buurtay qodayaan haddii ay qodaan buryaa buurtaa gudaheeda ayay guryo ka dhigin jireen oo degi jireen xoogga intaa la egaya nicmadaasi rabbi baa idiin siiyey ee nicmooyinka rabbi xusuusta dhulkuu rabbi idinma kamiyey arrimahaasuu u sheegay markaasaa waxaa jawaabay qoladii xumaan inay ku jawaabaan weligoodba usoo hormari jiray mala-ii weeyaane mala-ii waxay ku yidhaahdeen qoladii mu'miniinta ahayd nabiyullaahi nuux waxaa rumeeyey qola mustadcafiin loo yaqaano yacni dadka caadiga ah weye mustadcafiin macnaheedu ma aha dad uun iska masaakiin oo aada u liita maaha masaakiintana waa rumeeyaan ambiyada inta badan dadkaa caadiga ahee nolosha dhexdhexaadka ku jiraana ambiyada waa rumeeyaan waayo labadaa qola labaduba waxay ilaalinayaan ma jiro keli ah beesha wanaagsan iyo xaqa iyo garsoor ayay doonayaan iyo cadaalad ee wax kaloo danka leeyihiin lama arko qoladaa mustadcafiintaa mustadcafiin waxaa loogu magacaabaya qoladan maalqabeynka iyo qoladan madaxda ayaa qolyahani wax liita u arkaya qolada xataa noloshooda ay dhexdhexaadka tahay ayagu marka loo eego wax liitay u arkayaan qolooyinkaasaana ambiyada u rumayni jiray nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam maka haddii laga soo diray dadkii rumeeyey masaakiintii ducafada ahayd iyo dadkii dhexdhexaadka ahaa ayaa u badnaa dadkii dhexdhexaadka ahaa sida abuubakar iyo cumar iyo raggaas iyo masaakiintii iska liidatay la addoonsanayey sida bilaal iyo ragga lamidka suhaybiyo dadkaasaa rumaynayey amaa qoladii madaxda ahayd waa dambo laga qaalib noqday haba soo rumeeyaan haddii ay doonaane abi sufyaan madaxdu ka mid ahaa goormuu rumeeyehe maka maalinkii la furanayey sanadkii sideedaaduu rumeeyey intii ka horraysa xaggee jiri waa dagaalamayey waayo madax buu ahaayoo waa ka soo horjeeda weliba xataa yaqiin buu u hayay ninkan rasuul inuu yahay waayo waaguu shaam u safray sanadkii lixaad hijirada sanadkeygii lixaad ayuu shaam u safray hiraqle waa kii kulmiyey qoladii soo safartayoo su'aaluu weydiiyey su-aaluhu weydiiyey dhammaan hiraqle siduu doonayuu oga jawaabay abi sufyaan wuxuuna u sheegay ninkaa rasuul inuu yahay shakina uusan ku jirin maalinkaa laga bilaabo waxaan yaqiinsaduu yidhi ninkaa inaan laga adkaani doonin rasuulla uu yahay maca daalika haddana waa ka soo horjeeday madaxnimuu ilaalinayey qoladii baa marka kuwii ducafada ahaa ama dhexdhexaadka ahaa ee mu'miniinta noqdaa waxay ku yidhaahdeen nimayo hadda saalix inuu rasuul yahay miyay idinla tahay oo saali waxaad u daba socotaanoo ad raacsan tihiin rasuulnimo miyaad u rumaynaysaan sidaa markay ku yidhahdeen oo su-aashaa u soo jeediyeen qoladii mustadcafiinta ay jawaabta ay bixiyeen wanaaggeeda u fiirso saalix rasuul inuu yahay nala tahay ama rasuulnimaan u rumaysannahay ma ayan dhihin waayo rasuulnimadiisa wax la isku haysto oo in la isweydiiyaaba munaasib ay tahay maba ayan ka dhigin waa ka saareen waxay yidhaahdeen saalix rasuul inuu yahay geedka go-an weeye shaki kuma jiree waxa loo soo dhiibaa rumaysannahay annagu innaa biladii ursila bihi mu'minuun saalix waxa lala soo diray loo soo dhiibay waa rumaysannahay annaga yani inuu rasuul yahay maba aha waxa laga wada hadlayo ayagu waxay weydiiyeen rasuulnimadiisa miyaad rumaysantihin qolyahanna waxay ku jawaabeen rasuulnimo lagama hadlaye waxa loo soo dhiibay iyo diinta u wadoo saalix annagu mu'miniin baan ku nahayo waa rumaynay noocaasay ku yidhaahdeen waka وإلى ثمود وأرسل الله وأن درني إلى ثمود رهي ثمود أخاهم ولا الكوضان أدرني صالحا صالحا يا أدرني قال صالح حجري يا قوم قلنا إيديي اعبدوا الله ألا عابدا ما لكم إذن ما سبنا من إله وح إله إله وغيره أسقعنهين قد جاءتكم وحا إذن تمد بينة دليل عد يحجى إذن تمد معجزة عد با إذن تمد من ربكم حق ربكين إذن كغت من محيطها معجزة ده. هذه تني ناقة الله إلى هشي سوي oo hal alle uusan lahayn miyaa jirta idaafatun litashriif baa la yidhaahdaa yacni hashaasi gaar ahaaneed loo sharfayaa loo qiimaynaya waxa alle loogu idaafaynayo haadihi tani naaqatullaahi hasha alle ah lakum idinka ayay idiin sugnaatay oo haadihii mubtada laga dhigo naaqatullaahi bayaan iyo bedel lakumna khabar laga dhigo sidaa waa icraab icraabka lagu jira aayatanna waa xaalo oo naaqatullaahidu xaalo ka yahay haadihi ismul ishaarahana ku camalfalayaayo وعامل معنوي أه وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لا يعملها كتلك اللي تدوي هذه تني ناقة الله هشا الله لكم إذك إذي سكنات آية حلا علامة هشاس فذروها هشا كتك تأكل في أرض الله هشا واحد باتها جارسينين وايو وحم أنو إذي كرب طالب أركو بيا إذي كربين عنتا إذي كربين بل بنبي إذين هيسايو إنت أي بيها عبي caanaheedaad cabbaysaan ood ka dhargaysaan ha taabanina hashaasi fadaruuhaa hashaa ka taga taakul waxay daaqiyo cuni fii ardillaahi dhulka allay daaqiye walaa tamasuuhaa hashaa ha ku taabanina bisuu'in xumaan fayaakudakum waxaa idiin qabani xumaan haddii aad ku taabataan cadaabun cadaabka waa alimin adkulu wadkuruu xusuusta nima yahowni id waktigii jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa bedelay min bacdi caadin reer cad gadaashooda bedel noqday وبوأكم الله وحو إذين دجيه في الأرض نوكو إذين مكميي تتخذون واحد كتغن أيسين من سهولها نوكو ميليه سيجل عسناية عادقاها قصورا سرداد وتنحتون وغدن أيسين الجبال بورهنا وغدن أيسين بيوتا قريا لحالات كتغن أيسين فاذكروا حصوصة على الله نعموينك الله حصوصة ولا تعثوها فسهادين في الأرض نوكو مفسدين حالات فساد طبيعة كتغن أيسين قال الملأ ولدي ما حضاهد وحي يراهدين الذين ملئي استكبروا اسكبريي من قومه صالح قلدي حلي كمده للذين قالوا وحي يراهدين استضعفوا لليدي مستضعف لمن للذين يبدل كتهي وعلى الله تصيريا قلنا مستضعفين تهي هذا الكل أي ويدين يعني مستضعفين ودن ما المستضعفين دي مؤمنين تنقطوي أما مستضعفين تقالة كمل كما ويدين يعني للذين قالوا وحي يراهدين استضعفوا لليدي لمن قالوا وحي يراهدين آمن الرمي منهم مستضعفين حالي كمدهين أتعلمون ما أكتهن ما يهون أن صالحا صالح مرسل مثل دري إنه يهي من ربه ربه حق لغا صدري متى سدرمي سنتي قالوا وحير هذين إنا أنك مؤمنون كبر رميانه بما شيء بان رميني أرسل للدري صالح به مال دينك اللو سو ديبان رميني با. قال الذين قالوا وحير هذين استكبروا اسكبريي إنا أنك كافرون وقالون وديدني biladii kii baan diidnay aamantum idinku aad rumayseen bihi maaga saalix iyo waxa loo soo dhiibad mu'miniin ku tihiin kaa annagu ma ogolin saasay yidhaahdeen facaqaruu waxay gowraceen annaaqata hashay gowraceen wa catow waxay iska weyneeyeen can amri rabbihim rabbigooda amarkiisii ayay ka kibreen oo iska weyneeyeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu saalixu i'tinaa noo keen bimaa waxaa taciduna aad noogu goodini in kunta waa haddii aad tahay min almursaliina kuwa lasoo diray mid ka mid a فأخذتهم وحقبت قلدي الرجفة قريب فأصبحوا وحي نغذين جاثمين كوا علوش أجيف في, في دارهم قريوه نحن علوش أجيف فتولى وجهت لي صالح عنهم قلدي أن يكجت لي وقالوا إلى يا قوم قلدي ذي لقد أبلغتهم وحددين قارسي رسالة ربي ربي رسالة سن إذي سو قارسي ونصحت وان خير ميري لكم إذي كان إذين خير ميري ولكن لا تحبون مجعل دين الناصحين كوا النصيحة ولا ما بجعل دين nabiyullaahi saalix qoladii waxay ugu jawaabeen hadduu xaqaa u sheegay inay yidhahdeen saalixow horta hashi bay gowraceen hashii ha taabanina dhibaata idinku dhici doonta hashi haddaad isku taabataan la yidhi hashii way gowraceen facaqaruu caqriga laba macnaa loo isticmaalaa labada waa isugu dareen boqonta oo neefka laga gooyo seef iyo wax lamida looga gooyo caqri waa la yidhaahdaa gowraca la gowracana caqri waa la yidhahdaa labadii waa isugu daray waana boqon gooyeen markay dhacdayna waa gowraceen haddii ay gowraceen arrinku intaasi kuma ayan ekeyne saalixa waxay ku yidhahdeen saalixu hashi inaan gowracnin sooma arkaysid haa waa alla waxaad noogu goodinaysay cadaab iyo waxaad sheegaysa farta naga soo soco haddaad rasuul tahay rasuulnimada aad sheeganayba hadday runta weligaa wax ka caqal xun miyaad aragta reer quraysh oo kale waaye nimankii yidhe allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamtir calayna xijaarata min asama ilaahu nabi maxamed waxa u wadaa xaqba haddii uu yahay dhagxan dab ay nagu soo daadi kulaha marka caqlixumadaasi bini aadam dee waa wax iska liitoo daciifa mar hadduusan manhaj rabbi iyo hidaaye alla ku soconin caqligiisa aad buu u liitaa xayawaanka xataa waa ka liitaa waa ilah meesha uu leeyahay subxaanahu wa tacaala inhum ilaa kal ancaami bal hum adal xoolaha ayagaa kasii caqli xun bini aadamku mar haddayan manhaj rabbi ku soconin khalaas wax walba iyagaa ka liidanaya waxay yidhaahdeen saalixow hashi waa gowracnaya cadaabkaad sheegaysa farta naga soo sar maxaa ku dhacayhe markiiba dhulkaa lalaga gariiriyey balaayo iyo halaago idil ayaa la isugu daray waaga wuxuu u beriyey iyagoo halaagsamoo guryahoodii iyo dhulkii ay deganaayeen xabadxabad u jiif yacni dhimashada ay dhinteen xataa dhimasho aad u foolxun ba yahay ruuxa hadduu dhinac u jiifo iyo ilaaxad waaba sharfan yahay intay isballaareen jutuumka waxaa la yidhaahdaa asluqaha habaska iyo geela iyo qaabkay u fariistaana jutuum la yahay hooy xooluhu markay fadhiisanayaan qaarna dhinacdhinac bay u fadhiistaan sida ariga iyo looda qaarna intay lugaha sidaa u kala baraahiyaan ay caloosha dhulka dhigaan sida faras muxuua geela oo kale jusuumka fadhiga geeloo kale la yidhaahdaa yacni lugihii iyo gacmihii bay saa u kala baraahiyeen calooshii iyo xabadkii iyo afkii iyo waxaasay u dhaceen oo sidaasay ku dhinteen waaga hadduu sidii ugu beriyey sidii ku halaagsameen nabiyullaahi nuux qoladiioo halaagsantuu soo dul joogsaday markaasuu wuxuu yidhi walle maxaan idinla teliyey oo halaagsameeni garo wax dhoolba maaha walle in badanaan idinla teliyey khayr iyo wanaag iyo naseexo idil ayaan idiin sheegay he maxay ku taallaa naseexada doonaya ma aydan ahayn mar haddayna naseexo doonayninna abaalkiinna sidaa weeye sida nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam yowmi badrin qoladii qatla quraysh reer quraysh dadkii laga laayay ceelka lagu guray intuu soo kor joogsada uu la hadlay oo wuxuu yidhi niman yahowni annagu ballantuu rabbi noo qaaday waa hellaye idinku ma hesheen ballantuu idiin qaaday cumar binu khadaab ayaa wuxuu ku yidhi rasuul allah waaba dhintayna maxaad kala hadli adiga kama maqal badid buy sidaad ii maqlaysi ka darna ii maqlayaan sidaasuna ula hadlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi saalixna noocaasu ula hadlay nabi shucayb oo soo socda laftiisa waa arki doonaayo noocaas ula hadli doonaa facaqaruu waxay gowraceen annaaqata hashi wacatow way kibreen can amri rabbihim rabbigooda amarkii ayay iskala weynaadeen wa qaaluu waxay yidhahdeen yaa saalixu saalixow iitinaa noo keen bimaa wixii tacidunaa aad noogu goodinaysay in kunta waa haddii aad tahay min almursaliina kuwa la direen rususha mid ka mid ee haddii aad tahay fatawallaa wuu jeeeen fa akhadatum waxaa qabatay alrajfatu gariir ayaa qabtay fa asbaxuu waxay noqdeen jaatimiina kuwa caloosha u jiifo fii daarihim guryahooda xaal ay ku dhex sugan yihiin fatawallaa wuu jeedsaday nabiyullaahi saalix canhum qoladii ayuu ka dhaqaajiyey wa qaala wuxuuna yidhi yaa qowmi qoladaydiyay laqad ablaqtukum waxaan idiin soo gaarsiiyey risaalata rabbii rabbigay risaaladiisa iyo diintiisii waa idiin soo gaarsiiyey wa nasaxtu khayr baan idinla raadiyey lakum idinku wanaag baan idinla raadiyey walaakin laa tuxibuuna maba jeclidin annaasixiina cid naseexayna idinkaan jeclayn wa luudan wa arsalnaa waan dirnay luudan luud ayaan dirnay id wakti baanan dirnay qaala uu ku yiray liqowmihi qoladii ata'tuuna ma waxaad la imaanaysaan alfaaxishata tii xumayd miyaad la imaanaysaan maa sabaqakum xaal uusan idinkaga horraynin bihaa faaxishada min axadin qofna qofka oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid a inakum idinka lata'tuuna waxaad u tegaysaan alrijaala raggaad u tegaysaan shahwatan liajli shahwa shahwo darteedaad ula tegaysaan min duuni nisaa'i dumar sokadii xaalaa yihiin bal antum idinku qowmun qolaad tihiin qolada oo musrifuuna xadgudbay nabiyullaahi luut qisadiisii oo gaaban ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala halka ku sheegayaa nabiyullaahi luut waxaa loo diray qola qoladaasi kama uusan dhalanin waayo nabiyullaahi luut waxaa adeer u ah nebi nebi ibraahim ayaa adeer u ahaa isagayna iskala yimaadeen ciraaq ay isla soo hijroodeen oo ciraaq ay iskala yimaadeen inaa haaraan weeye haaraankaasa inaa aazan ah haddii ay ciraaq iskala yimaadeen oo shaam ay yimaadeen baytulmaqdis iyo halkaasuu nabiyullaahi ibraahim degey nabiyullaahi luutna ilaah wuxuu rasuul oga dhigay shaam geeskeedan sookee meesha laga galo qola deganay meeshaa saduum iyaa la yidhaahdaa halkaa qolada deganay tawxiid la-aan iyo diin la-aan ka sokow waxaa jiray xumaan adduunyada aan laga aqoonin oo ayagu ay ku soo ziyaadiyeen dembi adduunyadu ayaga ay ku bilaabeen sida nebiyullaahi aadam labadiisii wiilee isdilay kii wax dilay dil oo dhan ninkii bilaabuu ahaa nebiyullaahi luudna qoladan loo diray dembi adduunyadaba aan laga aqoonin bay iyaga keeneen muxuu yahay liwaad waxa la yidhaahdo ragga oo dabada looga tago iyagaa adduunyada ku soo ziyaadiyey keenayna nabi luu tawxiid iyo diin qoladii haddii uu sheegay si khaas ahaaneed ficligan xune ay samaynayeen ayuu uga nahiyey xumaantiisii buuna u sheegay dhibaatada ka imaani doontana wuu u sheegay weliba wuxuu u sheegay ficligan ay samaynayaan ficli dabeecada makhluuqa waafaqsanba inayan ahayn xataa ma aha bini aadam oo keliya makhluuq oo dhanba xayawaanka xataa baa la yacqilka ah dabeeco uu sameeye waafaqsanba ma aha dabeecadii bani aadamka iyo makhluuqa kaloo dhan ayay garab mareen xataa xoolaha dabeecadoodii ayay garab mareen sidaa ayuu u sheegay arrinkii jawaab xun ayay ka bixiyeen oo rabbi uu soo wada ficligaa xunee adduunyada ay ku soo ziyaadiyeen cid kastoo samaysa ilaa qiyaami saaca qoladaasi qayb bay ku leeyihiin oo dembigii man sanna sunnatan sayi'atan falahu wisruha wa wisru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama ruuxii sideedaba wadda xun imaam u noqdee jideeyaa waddadaa xun cid kastoo samayso dembigeeduu qeybi leeyahay waa yahay sida waddo wanaagsan ruuxa bilaabo cid kastoo waddadaa wanaagsan ku dayataa ajirkooda mid la eg buu leeyahay ruuxaa bilaabay isagoo ciddii camalfalaysana ajrigaa aan laga nusqaaminin sidaa darteeda nebiyullaahi aadam wiilkiisii wax dilay laba ruuxoo xaqla-aan isku dishoo dhan dembiga ka yimaado mid la eg buu leeyahay asna weligiiba la saaraya waka waluudan wa arsalnaa waxaan u dirnay luuda nabiyullaahi luud ayaan dirnay id wakti baanan dirnay qaala uu ku yiray liqowmihi qoladiisa ata'tuuna ma waxaad la imaanaysaan alfaaxishata tii xumay maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin laba arrimoodoo xunxun wey arrinka hore liwaadkan ay sameeyeen waa faaxisho waa arrin xunoo dabeecada makhluuqoo dhan khilaafsan aaniyan ayagu imaam inay ku yihiin oy bilaabeenna arrin kaloo xun weeyaan asna ata'tuuna ma waxaad la imaanaysaan alfaaxishata tii xumay maa sabaqakum xaal uusan idinkaga horraynin bihaa faaxishada min axadin qofna qofka oo min alcaalamiina makhluuqaba ka mid ah wax makhluuqoo idinkaga horreeya bini aadam keliba ma ahe xataa shimbiraha iyo xayawaanaadka wax idinkaga horreeyey lama arko inakum idinka lata'tuuna waxaad u tegaysaan alrijaala raggaad u tegaysaan oo raadsanaysaan maxaad u raadsanaysaan shahwatan liajli shahwatin shahwo darteeda inaad shahwo ku gudataana rag u raadsanaysaan min duuni nisaa'i dumar sukadii xalay yihiin yani dumarkii aydan aadaynin bal antum idinku qowmun qolaa tihiin qolada oo musrifuuna xaddii loo xiray ka gudbay xadda makhluuqa loo xiray waxa weeyaan labada jinsi inay is raadsadaan oo mudakerka mu'anas inuu raadsado mu'anaskana mudaker raadsada taasaa la isku ogaa sidaa ayaana loo xadeeyey xaddaasaad ka gudubteenoo mudaker mudaker raadsanaya ayaad keenteen bal antum idinku qowmun qolaa tihiin qolada oo musrifuuna xadgudbay وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم وما كان ما أين أهارين جواب, جواب قومه قلدي سجواب تودي إلا أن قالوا إن يرهدين موجي أخرجوهم ريال لوط وحد كسارتان من قريتكم مقالدين إنهم قلدا أناس ددوي ددك أو يتطهرون حمان ديدة إصطهيريو فأنجيناه وانبت بادنا يسيئي وأهله إيلكي إلا امرأته إسلامتي سموية كانت إسلامته وحيا هاتي من الغابرين كبا هريو هلاك كهريو وأمطرنا وروبيني عليهم دشودا مطرا روبا سيان كروبيني فانظر بالوفيرس كيف سيدي كان أهي عاقبة المجرمين الدبيلة يالعربت ودميشي يكون دمبيس بالوفيرس نبي الله اللوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قولدي الدين هدو أكيني فاحشدي أي سبيني ينا سيقار هند وغنه يغربي ayaa waxay ku jawaabeen oo jawaab ay ka dhigeen inay yidhaahdeen luud iyo qoladan la joogtaaba ha la musaafiriyo ha la eriyo ha la tarxiilo hee qoladaan idinkaba idinka mid ma ahayn kooyitay meesha ku yihiinoo muxuu ahaa marti bay ahaayeen idibdarruu keenay ninkan afcaashiinni iyo dhaqankiinni ayuu ceebaynayaa wuu isdahirayaayoo qaabka aad u dhaqmaysaan inuu idinla dhaqmo ma doonayo ninka yuusa idinla joogin meesha ha laga eriyo sidaa ayay ku yidhaahdeen oo isku tirtirsiyeen ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo caddaynayaa nebiyullaahi luud alle inuu badbaadiyey iyo mu'miniintii la socotay weliba qoyskiisa si gaar ahaaneed in loo badbaadiyey ilaa hal islaan oo mujrimad ahayd oo haweenkiisa ka mid ahayd mooye islaantaa iyo wixii kaloo dhan in la halaagay nebiyullaahi luud iyo mu'miniintiina ilaah inuu badbaadiyey subxaanahu wa tacaala meelo kale waxaan ugu tegi doonaa badbaadinta iyo qaabkay u dhacdoo faahfaahsan oo ilaah wuxuu caddaynayaa nabiyullaahi luud in loo waxyoodoo loo sheegay qoladaan waaga intuusan beryin ka dhaqaaji waa beriga waa la halaagi intuusan waagi uusan meesha kugu beryin wax alla wixii mu'miniin iyo qoladaadana kaxayso marka aad kaxaynina adigu ha ku hor socdeen adigana gadaal ku socda adiga gadaal ka soco oo adigu daba soco ayagana ha ku hor socdaan waa yahay isla markaana halaaga iyo sida uu u dhacaya iyo ha soo fiirinina waayo qolada hadday gadaal soo fiiriyaan wixii waa argagaxaya adduunya la isku rogaya haddii ay arkaan taasi ayaan u dhicin subixii dhaqaaji qolada gadaal ka kaxee adiga ka dambe ayaguna ha horreeyaan waa berigaana la halaagi alla ilahay waxaadan kaxaynaynin oo qoyskaada ka mid ah islaanta faraha ka qaada iyadu maxaa dhacay qolada la halaagay ay ka mid tahay mujrimay ahayde waaga hadduu beriyey laba arrimood ayaa qoladii la isugu daray dhulka meeshii ay ku taagnaayeenaa la fatogobiyey dhankay kaga taagnaayeenaa hoos la mariyey dhankii hoos jirna koraa la soo mariyey khalaasee meeshaad ku taagnaydba kor hadday kaa martay maxaa taagnaana meeshii ay ku halaagsameen xabad xabad safar iyo meelaha ku maqnaanaa dhagxanaa lagala daalay kuwii halaagsamaya laftooda dhagxan cadaabi ayaa laga dabadaadiyey sidaa ayuu rabbi ku halaagay subxaanahu wa tacaala wamaa kaana maba ayan ahayn jawaaba qowmihi qoladiisa jawaabtooda ma ayan noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye kaanada ismigeeda an qaaluuda ayaa laga xariiri masderka ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye akhrijuuhum qolada saara min qaryatikum magaaladiinna ka saaroo ka eriya innahum qoladaa unaasun dad weeye dadka oo yatadaharuuna isdahirayo xumaan diida waxyaabaha aan samaynayna iskala weynba fa anjaynaahu luud waan badbaadinay iyo wa ahlahu dadkiisii ila imra'atahu islaantiisa mooye kaanat islaantu waxay ahayd min alghaabiriina kuwa ku haray qolada la halaagayo wa amdarnaa waa roobaynay calayhim dushooda madaran roobbaas ayaan ku roobaynay dhagxan dab ayaa lagu soo daadiyey fandur bal u fiirso kayfa siday kaana ahayd caaqibatu lmujrimiina dembiilayaal ciribtooda meesha ay ku dambaysay u fiirso wallahu aclam sala allah wasalam